halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somali com
afiid wanaagsan dhegaystayaal waa sabte bisha nofembarna waa koob iyo labaatan sannada labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira u daadiinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo cabdicasiis cusmaan
qodobadaan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mida magaalada bruseles ee dalka biljamka oo feejignaantii u sarraysay ee dhinaca amniga la geliyey iyadoo ay jirto cabsi laga qabo in halkaasi ay ka dhacaan weeraro argagixisa oo la mida kuwii ka dhacay magaalada baris ra-iisul wasaaraha biljamku wuxuu sheegay in la xidhay tareennada lana dhimay isu socodka gaadiidka
conduit à, à identifier plus précisément les événements avec du public waxaan sidoo kale idiin haynaa muqdisho uu ka furmay shir looga hadlaya sharciga qabyada ah ee xisbiyada siyaasadda ee soomaaliya ay mustaqbalka yeelan doonto waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo weliba
codkaas hadda maqasheenna waa fanaanada weyne caanka ah maryam mursal ciise oo marti ku ah barnaamijka cawayska washington
qodobadaasi iyo qodobo kale aan idiin haynaa balse marka hore wararka caalamka
dowladda biljam ayaa ka digtay in weerar argagixiso oo la mida kii ka dhacay magaalada bariis ee dalka faransiiska ay dhici karto inuu ka dhaco magaalada bruseles ee caasimada dalkaasi biljam iyadoo weerarkii bariis ay ku dhinteen boqol iyo soddon qof ra-iisul wasaaraha dalka biljam charles michel ayaa maantoo sabtiya sheegay inay jirto qayladhaan la xiriirta weeraro argagixisa oo ka dhici kara dalkiisa ra-iisul wasaare michel ayaa sheegay inuu jiro walaac ah inay jiraan shakhsiyaad ku hubaysan walxaha qarxa oo weerar kuwaasoo ay dhici karto inay beegsadaan meelo kala duwan ciidamo aad u hubaysan ayaa lagu daadiyey wadooyinka magaalada bruseles ee caasimada dalka biljam si ay u sugaan amniga iyadoo si guud ahaan ciidamada dalka biljam la geliyey feejignaanan horey loo arag muwaadiniinta dalka biljam ayaa looga digay inay tagaan meelaha dadweynuhu iskugu yimaadaan sida xafladaha goobaha tukaameysiga iyo meelaha laga raaca gaadiidka iyadoo sidoo kale xukuumadda biljam ay maanta joojisay adeega gaadiidka metero ee dadweynuhu ay raacaan ilaa iyo maalinta barita dowladaha ku jira midooda yurub ayaa si xoogan baadigoob ugu jira siday gacanta ugu soo dhigi lahaayeen cabdisalaan oo ka tirsanaa raggii weerarada ka fuliyey magaalada bariis ee dalka faransiiska kaasoo la sheegay in markii ugu dambeysay lagu arkay isagoo ka gudbayay xuduudka uu faransiisku la wadaago dalka biljam afar iyo tobankii bisha novembar
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in ololaha duqaynta ee ka dhanka baraha ururka daacish ee syriya ay shaqaynayaan laakiin wuxuu sheegay in dowladdiisu ay u baahantahay tallaabooyin dheeri ah inay qaado sibuu u yidhi in ruushka looga difaaco weeraro argagixisa oo ku yimaada wasiirka difaaca ee ruushka sergey shok ayaa sheegay in weerarada dayuuradaha dagaalka ee ruushka iyo gantaalaha kurguska ah ee ay ka soo ridayaan maraakiibta ruushku inay burburiyeen xarumaha saliidda iyo weliba boqolaal gadiidka boyadaha saliidda qaadaha toddobaadkii lasoo dhaafay saraakiiska ruushku waxay intaasi ku dareen in duqeyntooda lagu dilay boqolaal ka tirsan miintiniinta kooxda daacish gaar ahaan bariga syriya madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa cambaariyey weerarkii shalay ka dhacay hoteel ku yaala magaalada bamako ee caasimada dalka maali madaxweyne obama ayaa weerarkaasi ay ku dhinteen shan iyo labaatan qof ku tilmaamay fal argagixiso aad u xun wacadna ku maray in aan la nasan doonin ilaa inta laga soo qabanayo raggii ka dambeeyey weerarkaasi madaxweyne obama ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu ka hadlayey shirka dalalka ku yaala koonfur bari aasiya uga socda magaalada kulalambur ee caasimada dalka maleysiya obama ayaa sheegay in maraykanka iyo xulafadiisu ay ka go-an tahay sidii ay u difaaci lahaayeen muwaadiniintooda islamarkaana ay ula dagaalami lahaayeen caqiidooyinka ku dhisan arrimaha argagixisada
ra-iisul wasaaraha maleeshiya najiib rasaaq ayaa isaguna maanta oo sabtiya ku baaqay ama hogaamiyaasha dalalka koonfur bari eshiya ugu baaqay inay u midoobaan qorshe ay wadajir ugula dagaalamayaan xagjirnimada ra-iisul wasaaraha ayaa wuxuu furay shir madaxeedka toddobiyo labaatanaad ee dalalka ku bahoobay ururka marka lasoo gaabiya loo yaqaano eshiyan oo uu dalkiisu shirkan martigelinayo wuxuuna sheegay inuu bedelay khudbaddii ugu talagalay inuu halkaasi ka jeediyo maadaama ay dhowaan sida uu sheegay qaraxyo iyo weeraro argagixisaba ka dhaceen faransiiska maali iyo meelo kale oo dunida ah
waa tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo washington idinka imanaysa waxaa noo soo socda warar ku saabsan soomaaliya balse marka hore dalkaasiya beljam xukuumadda beljam ayaa feejignaanan aad u sarraysa gelisay magaalada caasimadda oo ah dalkaasi brussels iyadoo jirta cabsi laga qabo in halkaasi ka dhacaan weerar la mida kuwii ka dhacay magaalada bariis ee dalka faransiiska waxaa la xiray xarumaha tareenka iyo gaadiidka ay dadku raacaan waxaana dadka loo sheegay inaysan meelo iskugu iman haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa noo hayay waryahayaga cumar xasan axmed
amniga magaalada brussels ayaa waxaa adkayntiisa la gaadhsiiyey heerkii ugu sarreeyey waxaana laga baqayaa inuu halkaasi ka dhaco weerar argagixiso oo la mid ah kii jimcihii hore ka dhacay magaalada baris ee dalkaasi faransiiska meel kasta oo ka mid ah magaalada brussels ayaa waxa kormeeraya askar waxaana lagu dhawaaqay heerka ugu dambeeya ee feejignaanta dowladda dalkaasi belgium oo ah nuuca loo yaqaano digtoonaanta afraad digniinta dowladda oo ah mid culus oo hubaal ah ayaa waxay soo baxday toddobaadun kadib markii weerarkii magaalada baris ay ku dhinteen boqol iyo soddon qof haddaba ra-iisul wasaaraha dalka belgium charles michel ayaa uga digay dadweynaha magaalada brussels inay iyagu iska ilaaliyaan tegidda goobaha la isugu yimaado ee lagu badan yahay waxaanuu yidhi sida tan
baaritaan kadib waxaan si cad u ogaanay inay suuragal tahay in lasoo weerari karo goobaha dadku ku badan yahay xarumaha iyo suuqyada ganacsiga bannaanbaxyada goobaha gaadiidka iyo meelaha caadiga ahba ra-iisul wasaare michel ayaa sheegay in go'aanka la qaati kadib markii ay soo baxeen caddaymo tilmaamaya in dad hubaysan oo iyagu wata hub iyo weliba waxyaabaha qarxa ay ku jiraan magaalada brussels ee caasimadda oo dalkaasi belgium balse ra-iisul wasaaruhu waxauu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo arrintaas xaaladda xoojinta amniga ee magaalada brussels iyo guud ahaanba dalka belgium ayaa timid iyada oo lagu daba jiro nin isaga lagu tuhunsan yahay inuu ka mid ahaa dadkii fuliya weerarkii lagu qaaday magaalada baris ee dalkaasi faransiiska waxaana lagu sheegay ninkaas inuu magaciisu yahay saalax cabdusalaam oo ah lix iyo labaatan jir laguna tilmaamay inuu yahay nin reer belgium ah
aad iyo aad buu mahadsan yahay cumar xasan axmed oo nala socodsiinaya warbixinadii ugu dambeeyey ee magaalada brussels ee dalka belgium oo la geliyey ciidamada dalkaasi hegan kadib markay soo baxday qayladhaan sheegaysa in halkaasi weeraro ay ka dhacaan haya cabdicasiis haddaba xaaladu ah magaalada brussels iyo weliba cabsida halkaasi ka jirta ayaanu ka waraysanay maxamed jaamac axmed oo ka mid ah jaaliyadda jabuuti ee degan magaaladaasi cabdiraxmaan fure ayaa khadka teleefonka ku waraystay saaka waxaa lasoo toosinay xaaladii oo level afar joogta waa xaalada kii saraysay cabsi amba security ahaanne la sheegayo marka gaadiid haddii noqoto haddii suuqyo noqoto dhidi wixii oo dhan way wala xidhan yihiin gaadiidki wala joojiyey xitaa meelihii lagu wararayey haddii noqoto dad doonaya inay filmaan daawadaan amba dad suuqa doonaya inay tagaan waa la wadajoojiyey dadkan waxaa lagu waaniyey inuu qof walba u fududaado waxyaabahan farmeshkan ay bixinayso dowladdu ciidamada suuqa joogana wixii ay dadka ay wax u sheegayaan inay dadka aada xoogu dhegeystaan xaalad wallahi cabsi bay ku joogtaa in waxa ay dowladda soo saartay belgium digniinta horseeday in dee markaasi la joojiyey xataa gaadiidkii dadweynaha bal markii ay warkaasi idin soo gaaray isbeddelka magaalada sidee wax u dhaceen goobihii ganacsiga waa la xidhay ciidamo militaria ama boolis ahayd militarigu way joogeen laakiin meelaha muhiimka ayay ciidamadu militarigu ilaalinayeen laakiin iminka waxaad arkeysaa saaka ahaan waxaad arkeysaa in magaalada ciidan military lagu soo daadiyey oo meel kaste ay joogaan tahayna waxaa dee markii warkuna soo gaadhay laleeyahay in ay sugitaanku oo xoog kor loogu qaaday waxa u sababa inay dad hubeysan oo hub sitaa qarax iyo wax walba keeni kara oo magaalada in badan sidan xaaladii ka dhacday taarihi oo kale ay ka dhici karayso xaggana brixon taahaanba kor loogu qaaday levelka waxaynu ognahay maxamed dalka belgium gaar ahaan magaalada brussels iyo duleedkeeda in waxaa lagu tilmaamaa inay tahay xarun ay raggan weerarada yurub ka geysta ay ku nool yihiin ama ay weeraradaba ka soo agaasiman tusaal ahaan oo kale ninkii lahaa maskaxdii weerarkii lagu qaaday magaalada bariis ay ku dhinteen boqol iyo soddon qof waxaa layidhi biljam buu ka soo jeedaa dhalashaan inkastoo asalkiisu yahay moroccan arrintaasi walaac intee la eg bay dadka muslimiinta ah ee biljam deganood adugu ka mid tahay ay gelisay wallahi arinkaay horta anigu run ahaan meeshan lagu sheego molombek la yidhaahdo ee ku taallaa xaafad kamida ahayn xaafadan brussels ku taalla ayaan anigu aan deganahay xaaladday wallahi aad iyo aad bay dadka muslimiinta u taabatay waxayo meeshan deganahay xaafadan molombek waxaa ku badan sida runta ah dadkan muslimka ku badan ciimadii maahayn tu ay dadku ay dadku doorteen laakiin xaaladahan sidaan dadka loo dejiyo brixon unbay unbaa keentay midkan meeshan saalax cabdisalaan la dhahdo iyo inamada kale raggan qaraxyada sameeyey magaalo meeshan way ku dhasheen oo halkan bay ay molombeg bay ayay u dhasheen oo famiyadu ay degan yihiin marka annaka wayna taabanaysaay waayo qof kastoo muslimaba waxaa lagu xirayaa inuu qof kastoo muslim yahay terrorist ama qof qarxiya inuu yahay waxaad arkaysaa mitroid iyo waxyaabaha markaa raacayno inaa annaka si gaara lanoo eegayo dadka muslimka
waa tahay kaasina wuxuu ahaa maxamed jaamac axmed oo ka mid ah jaaliyadda dadka jaaliyadda jabuuti ee degan magaalada brassalis oo xaaladda magaalada brassalis oo magaaladaasi feejignaan la geliyey uga waramayey waryaheena cabdiraxmaan furre isla wararka yurub ayaan ku jirnaaye dowladda turkiguna waxay sheegeen in ay qabteen nin lagu tuunsan yahay weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada baariis ay ku dhinteen boqol iyo soddonka qof ninkan ayaa lagu magacaaba axmed dahmani waxaana la sheegay inuu yahay nin haysta dhalashada biljimka oo kasoo jeeda dalkaasi morocco ninkan ayaa booliiska waxaa la sheegaya inay ku qabteen hotel ku yaala magaalada dhinaca xeebta ku taala koonfurta dalka turkiga ee antaliana maanta la sheegaya inay qabteen isagoo markaasi ka yimid magaalada amsterdam ee dalkaasi holland sidoo kale laba nin oo ninkan la socday ayaa la sheegayaa booliisku in ay xireen
waa tahay mar kale fiid wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka furtay shir looga arrinsanayo hindisa sharciyeedka xisbiyadda siyaasadda ee soomaaliya yeelan doonto wasaaradda arrimaha gudaha oo shirkan ka furtay magaalada muqdisho ayaa doonaysa inay dadka kala tashato hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadda ka hor inta aan baarlamaanku uusan ansixin warbixinta waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
shirkan oo ay kasoo qayb galeen xubno ka socday maamul goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa waxaana uu ka qaybgalayaasha u sheegay in muhiimadda shirkan loo qabtay ay tahay in la ogaado aragtida qaybaha bulshadu ay ka qabaan hindisa sharciyeedka axsaabta siyaasadeed si aan sharcigani u noqon mid ku kooban dowladda oo qura mudanyaaliyo mar weyn waxaa maanta idin hor yaalla hindisa sharciyeedkii axsaabta siyaasadda saddexda maalin oo soo socotana inaad akrisaan yaa dadka dalka daafihiisa laydinka kala keenay iyo gudaha magaalada si aad ra'yigiina ugu dartaan hadhowsan usan noqonin wax baarlamaanka iyo golaha wasiirada keliya iyo dowladda inta ku magacaaban keliya ay samaysteen uusan noqonin ee ra'yiga dadka iyo dalkuba uu ku dhex jirto wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u heshiisiinta ee maamulka koonfur galbeed aadan maxamed cismaan oo ku hadlayey magaca maamul goboleedyada dalka ayaa ku tilmaamay shirkani inuu yahay tallaabo horumar leh loona baahan yahay in ka qaybgalayaashu talooyinkooda isku biiriyaan iyo maamul goboleedii guud ahaan iyo wada roogaan ummadda meelkaas roogto iyo geegaroog wallaga faano garow walaaguna geega qaadano qaadanosa qaadano والونا بريه تتك ايضا والونا كتلني ليلو هاسكري جيسن سلو اوغلاني ugu dambayntii waxaa magaca xisbiyada siyaasadeed ee dalka ku hadlay doctor muxudiin cali yuusuf oo sheegay in muddo dheer aan laga hadlin arrimaha ku saabsan xisbiyada dalka balse maanta ay soo dhoweynayaan shirkan ay furtay wasaaradda arrimaha gudaha waxaan aad ugu mahadcelinaa horta wasaaradda arrimaha guduhu inay noqotay hay-adda ugu horreysay oo qayb bay ka qaadata in aada loo dedejiyo waxaa la yahda ama dimuqraadiyeynta ama horumarinta siyaasada soomaaliya barnaamijkan ah in dib loo eego oo contribution lagu daro si loo ansixiyo barnaamijka lagu gudbiyo xeerka xisaabta siyaasadda soomaaliyeed waxa weeye waa tilaabo aad u weyn oo horumar ah shirkan looga hadlayo hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ay qabato wasaaradda arrimaha gudaha waxaana uu socon doonaa muddo saddex casho ah iyadoo ka qaybgalayaashuna lagu wado inay wax ku kordhiyaan hindisa sharciyeedkan sidoo kalena ay wax ka dhimaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo weliba si kastood noo dhegaysanaysaan waa sabti bisha nofembarna waa koob iyo labaatan haatana somalilan somalilan ayaa beenisay inuu hoos u dhacay xiriirka wadashaqayneed ee dhinaca amniga ee kala dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti wasiirka warshadaha ee somalilan shucayb maxamed muuse oo ku sugan dalka jabuuti ayaa wariyaha v o a ee magaalada jabuuti ramadaan muuse uu sheegay in xiriirka labada dhinac ee somalilan iyo jabuuti uu yahay mid aada u wanaagsan waraysi uu waryaheena wasiirka la yeeshayna wuxuu ka waraystay bal xiriirka dhinaca wadashaqayneed ee labada dhinac ka dhexeeya xidhiirka jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda somalilan waxaan odhan karaa wuxuu marayaa meeshii ugu wanaagsanayd meeshii ugu sarraysay waayo waxyaabaha laga wada shaqeeyo amniga kow ka ah somalilan iyo jabuutina waxay ka wada shaqeeyaan waxyaabo fara badan oo amnigu kow ka yahay marka waa laba dal oo deris ah oo jaar ah oo u baahan midba midka kale inuu ilaaliyo sidaa darteed ma odhan karo hoos buu u dhacay waxaan odhan karaa kor buu u kacay waayo xidhiirka labada wadan ee walaalaha ah ee jaarka ah ee jabuuti iyo somalilan marba marka ka dambeysa kor ayuu sii kacayaa dhowaan waa ti wadanka faransiiska saameyn xoog leh ay ku yeesheen qaraxyo hadda waa wadanka maali geyga soomaaliyeedna waa la yaqaanaa dhibaatooyinka xoogga leh arrimaha argagixisada ay ku hayaan marka bal tabaabushiina ka waran wallaahi waa runtaa weeyiyo dee way ka jiraan dhibaatooyinka faraha badan lihi dalka haladan iminka maali ay ka socotana runtii waa dee arrin naxdin leh iyadana waan ka xunnahay somalilan iyo haddaad i weydiisay sideed ula dagaalantaan ama aad u maaraysaan runtii dee waad og tahay oo arrintaa waa waxyaabaha koowaad aynu awoodda saarno ma odhan karo runtii dowladda boqolkiiba boqol ku guulaysatay ee shacabka yaga ayaa dad feejigan oo cadowga og oo runtii cadowga ilma aragtaga ah aan cidna u naxayn dadka shacabka ayaa gacantooda iyo ishooda iyo qalbigooduba furan yihiin dowladuna wixii maaragtay ay dee adeegsanaysay iyo waxay ku qabanaysaaba diyaar bay u tahay ciidamada ammaanka ilaaliya habeen iyo maalin ma seexdaan heegan bay u yihiin runtiina waanu ku guuleysanay inaanu ilaalino nabadgelyada adkaynana somalilan inkastoo ayna ku caanbaxday laguna yaqaano inay iyadu xalisato badiyaa khilaafaadka amba dhibaatooyinka soo kala dhex gala haddana beryahan dambe waxaa la mooday inay saameyn xoog leh ku yeesheen waa tii baarlamanka beri dhexda ee laisku dhex feedhay waxaa kaloo ka dambeysay dhowaan iminka andana xaggii xusbiga oo mas-uuliyiin fara badan xagga xukuumadda iska casileen ma la moodaa in dhibaatooyinkii siyaasadeed ay ku safra badanayaan somalilan horta kolley bini aadamku dee marka la arko waxyaabaha dee socda ee siyaasiga ah waxaa loo arkayaa dhibaatooyin waaweynina wadanka jiraan waxaan odhan lahaa muxuua wadanka oo wadan dimuqraadi ah oo doorashooyin xol oo xalaale ay ka dhacaan ra'yigana waa runtii laysku khilaafaa laakiin ma saamayso dadka iyo dalka inta badan wax saameyna kuma yeelato wax walbana waxaa dee ay caan ku tahay somalilan aan ku dhamayno waa wadahadal iyo isu tanaasul iyo in arinka sidii uu ahaa lagu soo celiyo saa darteed siyaasaddu waa waxa weeyaan waa aragtiyo kala duwan oo iska soo horjeeda
waa tahay dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a kaasina wuxuu ahaa wasiirka warshadaha ee somalilan shucayb maxamed muuse oo u warramayay waryahayga dalka jabuuti rabadaan muuse
tahay goordhow waxaa inoo soo socda barnaamijkii caweyska washington oo caawana ay marti ku tahay fanaanada weyn ee soomaaliyeed marian mursal ciise balse marka hore kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti inoogu ah fartuun cabdisalaan aadan oo ah madaxa hay-adda elman human rights oo toddobaadkan ku guulaysatay abaalmarin caalami ah oo ay bixiso jaamacadda harvard ee dalkan maraykanka waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inay faahfaahin naga siiso abaalmarinta la siiyey ururkooda
horta waxaa bixinaya abaalmarintan jaamacaddan harvard university waxaa la yidhaahdaa gladsman award waa waxa waaye waxaa la siiyaa dadka international activist ah ah maxay ahayd sababta abaalmarintan laydinku siiyey sababtana lagu siiyo de sabab ugu baahna waxay tahay waa aqoonsi anagu recognition adduunyada aan ka helnay oo aqoonsi shaqada aan qabana ah
Waata- Soomaaliya.
waayo maxay idinka dhigan tahay markaa urur ahaan abaalmarintani walaahi urur ahaan aada ay muhiim noogu tahay waxay muhiim u tahay shaqadeena waxay muhiim u tahay xiriirka adduunka ee, annaga organisationkeena iyo ka dhexeynayo Een, waxay tahay dad aada iyo aada adduunyada ugu magac weyn ku leh ayaa qeyb ka ah Ee, waxaa kaloo hadda dadka qaatoo kale waxaa ka mida nelson mandela ka mida africa Een, marka waxa waaye it's a huge um, prestigious waaye award runtii aada aanan ugu ugu ugu faraxsanahay ase elman ahaan ma jirtaa abaalmarino kale oo kuwan ka horreeyay oo laydin siiyey haa waa jirtaa moorxa baana la siiyey mid waxaa laigu siiyey jarmalka Een, mid waxaa laigu siiyey maraykanka oo john kerry iyo michelle obama Een, mid kaloo waa jirtay oo eh, activist ahaan oo ururo od- um, foundation ayna siiyeen marka we have few xoogaa waa waa waa helnay waata haddii aan taariikhda dib ugu noqono bal fikrad naga sii ururkaaga iyo waxyaabaha u qabto ururka waxaa la yidhaahdaa elmon peace and human rights elmon wuxuu ahaa nin ganacsade ah activist ah ee soomaaliya oo dhan laga yaqaano Een, runtiina naftiisa ku waayey waxqabadkii uu u qabanayo soomaaliya Een, maadaama anaguna markaas aan waagi bilowgiina aan qayb ka ahaa markii dambe oo caruurta ii koreena aan meesha kasii waday mar walba waxa aan ku soconaa waxqabadkii elman qaban jiray iyo wixii kaloo aan ku darno ah, qaybta haweenka oo kale aan ku darnay Eh, programka la yidhaahdo sister soomaaliya oo kale aan ku darnay Eh, waxbarashada caruurta educationkan xoogga saarnaa waxbarashada dhalinyarada Een, eh, iyo shaqada in loo abuuro runtii wax badan uu qaban jiray iyo human rightska so dadisna waxa waaye waa stepskii elman lagu yaqaanay uu qaban jiray intaan la dilin ka hor waa tahay howlaha hadda idiin socda ama mashaariicda iminka aad gacanta ku haysaan maxaad nooga sheegi kartaa
waxaan ka haynaa eh, programkan oo child soltarska oo macnaha ilmaha dhaqan celinta maxaan ku iraahdaa waxbarasho inta wax la baro haddana shaqo lala raadiyo oo shaqo abuurka ah Eh, waxaan haynaa waxbarashada gabdhaha oo naftirkooda xirfado ku jiraan waxaan haynaa haweenka dhibaatooyinka ku dhacaan oo si gooniya ayaga xataa aan ula shaqeyno Een, qaybta human rightska oo kulli waxaan qabanoo dhan human rightska ay hoos yimaadaan marka we ak- wax badan aan aan aan ka qabanaa soomaaliya aan wadnaa hadda waxaad ii sheegtay inaad een, caruurta askarta laga dhigay oo kale aad dhaqan celisaan marka ma jiraan dhalinyaro ku soo ababtay ama ururkiina uu gacan qabtay oo markaa mustaqbalkoodu wanaagsanaaday aad iyo aad maanta soomaaliya markaad tagto dadka ka shaqeeya korontada maxaan ku dhahay makaaniga carbenterka eh, dadkan oo biyaha to- balaminka boqolkiiba sideetan waxay ka baxeen elman ilaa muddadii isagu waday ilaa intii ka dambeyso annaga wadnayba marka wax xidhiidha ma idinka dhexeeya dhalinyaradaasi ururka ma soo booqdaan oo dadka kale hadda aad wax bartaan iyagu ma u faa'iideeyaan aad iyo aad aad iyo aad waxyaabaha shaqada aan wadno noo hirgeliya ama sahlo waxaaba ka mida dadka aan ku xirannahay ardadii wax meesha ka baratay dadkii alman la shaqayn jiray communitiga ganacsatada waxa waaye waxa noo sahla waxyaabo badan oon qabanno dadka waaye oo runtii aan aada isugu dhownahay elman markii la yidhaahdana qof walba nooga istaago fadhiga oo runtii wax alla waxay nala qaban karaan inay nala qabtaan sababtoo keenaysa elman markuu shaqadan qabanaya maynan ahayn shaqo n g o lacag asaga uu leeyahay uu ku fangarayn jiray oo dadka wax ugu qaban jiray marka maadaama anagu aanan lacagtaas haynin sidii kale oon ku wadi karnaan ku wadnaa Da- magacaasna wuxuuna siiyaa runtii meelo badan inaan tagno dad badan inayna soo dhoweeyaan si fiican noola shaqeeyaan intaad hawshiinan ku guda jirtaan ma jirtaa wax caqabado ah oo idinka hor yimid walaahi ma jiraan caqabado aan dhihi karna maanta waxaasaa naga horyimid oo culus oo macnaha securityga soomaaliya maanta lagu shaqeynaya haddii loo fiiriyo aadaan u fiicana waata waxaa kalood ii sheegtay inaad haweenka wax u qabataan bal waxyaabaha aad haweenka u qabataan maxaa ka mid a haweenka waxaan u qabanaa horta ko waxaan xooga saarnaa waxbarashada labo waxa waaye haweenka markii een, haweenka markaan ka hadlayno gaar ahaan haweenka victimka ah oo reydka ku dhaco runtii ayagana aadan ula shaqeynaa hadday noqoto in sharci la raadino hadday noqoto inaan counseling loo sameeyo hadday noqoto inaan u sameyno business small business oo qofka uu kusii shaqaysto gabdhaha yararka gabdhaha aan awoodin waxbarashada inay cidahooda ka bixiyaan waxbarasho lacag la-aan aan siino marka anaga waxaan u dhaqanaa sidii communitiga dadka meeshaas joogo mar walbana wixii macquulka ah inaan qabano ayaan qabano haddii ilaahay idmo.
sidaan ka warqabno arinta kufsigu waa arin eh, inta badan ay gabdhuhu ka xishoodaan sideed ugu dhiirigelisaan marka haweenkaasi bal inay dhibtooda ka hadlaan waxaa horta waxa keentay culayska hadalka waxa keenayba annaga inaan ka hadalno kow qofka dhibaatadu ku dhacdayna ku xiran tahay hadduu rabo qofkaas inuu si babliga uga hadlo hadduu rabo inuu maxkamad aado iyo hadduu rabo inuu intiisaan ina dhaafin laakiin wixii kaloo saboor ah oo ama caafimaad ha noqoto ama counseling ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto mar kasta waxaan ku shaqaynaa rabitaanka qofka iyo sida isagu markaa wax u dareemayo oo u rabo inuu qabto marka ay idiin yimaadaan haweenkaasi eh, la kufsaday dhibaatadooda sideed wax uga qabataan maxaa yani waxyaabaha aad ku dhiirigelisaan maxaa ka mid a wallaahi waxaa ugu horeeyan ku dhiirigelino qofka bini-aadanka markay dhibaato ku dhacdo oo horta caafimaadkii iyo lagala shaqeeyo macnaha wixii kaloo markaas muhiim ah inuu qofka sharciga tago inuu inuu inuu inuu tago macnaha wax justiceka la yidhaha uu raadiyo laakiin dad badan maadaama arrintan ay tahay arrin la qariyo dad badan ay culayska saaran tahay oo dhahayo anigu ma tegayo meel laakiin waxaan rabaa intii kaloo oo service ahoo la ii qaban karo markaas qof ahaan oo u baahan yahay een, waxayna ku xiran tahay qofka way jiraan gabdho aan maxkamado la tagnay way jiraan gabdho badan oo dhibaato u geysteen ma ahan soomaali keliya laakiin even amison oo ilaa iyo meelo badan ay gaartay kayskooda oo laakiin mar kastana waa qofka siduu usoo istaaga banaanka annaga qofku hadday mar dhibaato ku dhacday inaan haddana anagu sii dhibaateyno ama ama sawir ka qaadno ama aan meelaha kasoo istaag ma ma kuma shaqeyna sidaas wax alla wixii asaga comfortable ka dhigaayo arrintana ay tahay mar walba anaga xaaladda waa la soconaa oo dhibaatada ay qofka ku yeelan karto marka inta badan waxaan isku daynaa intay gaabin karno inaan gaabino oo ayna noqonin wixii qof la yidhaha hebla waxaana ku dhacay laakiin ay noqoto awareness ka jiro wadanka in dhibaatadaanu jirto dowladduna ay wax ka qabato sharci ahaan warbixinada kala duwan ee hay-adaha caalamigu soo saarayaan waxay sheegayaan in soomaaliya gaar ahaan caasimadda muqdisho isbeddel fara badan uu ka socdo oo xaaladdu laga yaabo inay ka soo ronaato sidii hore marka haddii aad eegtid xaaladda haweenka soomaaliyeed iyo carruurta wakhtigan kala guurka isbeddelka uu jiro sidee buu u saameeyey wallaahi horta dhibaatada qofka ugu dadka ugu badan ee ku dhacda mar walba waa caruurta iyo haweenka laakiin waa run isbedelka hadda soomaaliya waxaan dareemaynaa isbedel inuu ka jiro waxaan dareemaynaa in wax badan isi soo tara doonaan oo wanaagga xaggiisa gaari doonto Een, waana rajo waana rajada aan ku noolnahay haddaadan rajadaas lahayn maba ku noolaan karti marka mar walba rajaan leenahay inay wax isbedelaan inay macnaha waxa dhibkii aan soo marnay mid kasii yar marba aan sii soconno wuxuuna dhaqsan ma noqdaan waa kolley waktigay qaadanaysaa laakiin hoobka rajadeena aada u fiican yahay sidaan ka warqabno adigu waxaad ka mid ahayd soomaalida qurba joogga adiga iyo weliba gabdhahaaga oo hay-adda kula wada maxaa idinku dhiirigeliyey bal inaad dib dalkii ugu noqotaan oo dagaaladaas aad ka dhex shaqaysaan midda ugu horeysa horta aniga mar walba af markii dhimashadii alma la dilay kabacdi mar walba waa rabay inaan soo noqdo inkastoo gabdhahaygu markaas ay yaryaraayeen Een, waxaa meesha aan xoog aniga i isaaray inaan soo celnoqdona waxaa ka mid ahayd elman runtii nin la yaqaano ahaa ganacsi ha noqoto ummadda waxqabadkeeda ha noqoto waxyaabo badan uu qabanay markii la joogay waayana waxaan arkaya wixii inay sii baaba-een n sii baaba-aas oo asaga waaba dhintay laakiin wixii uu legasigiisii iyo waxyaabihii uu ku dhintay inayna siina inayna baabi-in mid midda iigu weyn oo isoo celisa taasay ahayd runtiina waa ku guuleysanay soo noqodkaygii inaan shaqadii qabanno inaan meeshii kasii wadno in gabdhahayga mid xabad xabad iiga daba yimaadaan Een, maantana qof walba saddexdooda qof walba magaalada soomaaliya uu si eh, shaqo ka haysto oo ku- macnaha ku nool yahay aadaan ugu faraxsanahay soomaalidana runtii iyo aaday noo soo dhaweeyeen dadka communitiga dadka howlahan ku jiran runtii aaday noola shaqeeyeen waana magac dad badan ay ilaaliyaan an- an- annaga keliya aysan ahayn waa tahay ugu dambeyntii maxaa idiin qorshaysan mustaqbalka inaad qabataan walaahi waxaa aniga horta shaqsi ahaan tan hadda aan wado inaan kasii badiyaan jeclahay wax kasta oo soomaaliya wax u taraya ama wax ku kordhinaya inaan qeyb ka noqdaan jeclahay intaan noolahay inaan arkaan jeclahay wax badan oo isbedela gaar ahaan haween dhinaca haweenka inay wax badan iska bedelaan intaan noolahay taasaan jeclahay runtii sida hadda aan wax u wadana inaan kusii wada maahan isbelihi markaan waa beje meel kale kasii aad soomaaliya inaan joogaan jeclahay meeshaan jooga
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaana toddobaadkan marti inoogu ahayd fartuun cabdisalaan aadan oo ah madaxa hay-adda elman human rights tan iyo kulanti dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
watay dhegaystayaal aad iyo aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socotinayay barnaamijka martida mikrofoonka weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa cashe ibraahim aadan cashe cuud
waxaan idinku maqashinayaa qaar ka mida waxyaabaha la yaab kale ee loogu tago amaba lagu arko magaalada dubay gaar ahaan maalqabeennada reer dubay waxaan kaloo idiin hayaa maya delle xodkaaba waaba la dhimanaa waay jaceylkaaseetood daawamala weeye haa hooyo wax loo sameeyey ma aqaan laakiin xuseen uu faarax baa iska lahaa haddaan soo cusboonaysiiyey mar dambe dib baad usoo duubtay haa waa cusboonays dib baa u cusboonay
fanaanada caanka ah ee maryanah mursal ciise oo caawa marti ku ah barnaamijka caweyska washington inaad marar badan maqashay in dubaay ay tahay rug ganacsiga ku caanka ah hase ahaatee marna xisaabta ma ku darsatay in ay ka jiraan waxyaabo la yaab leh oo weliba u khaasa tujaarta dalkaasi u dhalatay sida gaari dahab ka samaysan duurjoog carruurta la nool iyo waxyaabo kale oo kaa yaabin kara cumar xasan cumar yar ayaa stuudiyahay la fadhiya ilaan haddii ilaahay kuu nimceeyo oo deeqdiisa fariisul aanu kuu qaadina uu kuu xaabiyo dee duurjoogtiina gurigaad kusoo xaraysanaysaa markaasay carruurta la noolaataa haramacadkana waa lagu daray haha haramacadkii duurkaba looga qaxay shabeelkaa ka sii dar anigu waxaan u bixiyey caadi maaha caadi maaha caadi maaha waata balta ugu horreysa qofbaa baabuur wata waxaad arkaysaa shirka isagoo fadhiya libaax waa u fadhiya libaax baa u fadhiya ama shabeel ama harimacad waa gartay waxaan arki jiray khaasatan dalkan maraykanka markaan midayaaqaa iyo qurbaha soomaalilaada iyo reer galbeedka waxaan ku maqli jiray ey iyo bisad ay dadku dhaqdaan ama ay wataan oo gaariga u saaran waxyaabahaas maqli jiray ay maad aragti aad u xoog weyn oo markaad aragti aad ka cabsanaysid oo shirkoo fadhiya maatar gaariga xagga dambe ku jira oo aad libaax moodo waa reer galbeedka eh hase ahaatee libaax baan moodi jiray ayga waa saad sheegtay imiga waxa maadarata xaqiiq noqday libaaxii rasmiga ah libaaxii rasmiga ah oo shirka fadhiya amba dhinaca dambe gaariga u fadhiya gaarigiina ninka watay oo si caadi ah oo aan cabsi lahayn suuqyada kolba meesha uu doono ula maraya haddii uu doonana ka adeegsanaya libaax baan u saaran gaariga waa saad sheegtay haye marka dadka maalqabeennada ah ee aadka tujaarka u ah ee reer dubay ayaa khaas arrintaas u isticmaala magaalada dubayna la yaab ma laha shacabkuna ay la qabsadeen inay arkaan libaax ama shabeel amba harimacad shirka ku jira amba gaariga xagga dama fadhiya oo suuqaas ninkii baabuurka lahaa uu wato marka taasi waxay u gaar tahay dadka maalqabeennada ee tujaarta ah oo keliya wede ilaahay xisaabta u dhiibay xisaab la-aanta hadday ku gaadho
waka teeda kale waxaa la yaab kale waxa weeye libaaxa iyo shabeelka oo la ciyaaraya carruurta ama gurigaba iyagoo ma iska dhex tamashalaynaya oo telefishinka daawanaya ama maad aragtay qofkii libaaxa lahaa amba carbistay uu meel kula dabaalanayo ay biyaha dhinaca iyo dhinaca kaga jiraan labadaba adigu qoyskiibuuba ka mid yahayba wuu ka tirsan yahay waa garta taasi waa mid waa kow tan labaad maxay tahay teeda kale waxa weeyaan hodheelada qaar siiba kuwa ay leeyihiin dadka maalqabeennada caanka ah ee reer dubay inta aad ku jirtid ee aad martida u tihid waxaa lagu siinayaa telefoonada gacanta lagu qaata khaasatanna iphone ama ipad kuwaas oo dahab ka samaysan waa kuwa ugu dambeeya hadda uun adduunka aada ugu daadsan yahay adduunka oo kale kama helay adduunka kale kama heli kartidba waxaa laga yaabaa inuu iyaga u khaasiya waa saddex iyo soddon shay oo ay magaalada dubay kaga duwan tahay caalamka kale dahabkaasu ugu khaas yahay iyagu soo dahabkaas ayuu ka samaysan yahay iphone ama ipad waa telefon cad oo isticmaalaysid hase ahaatee inta aad martida ku tidid hodheelka waa haddaad degi kartid awoodid weeyada haddii kale aniga adigu maba aadayga yaaba kuu keenaya dheer.
maba tegi kara ayaaba nagu sii deynaynaan galla hodheelkaas oo Waa kale garta, waa gartay waruma haysid haye Mhm. marka waa lagu siinaya waad isticmaalaysaa marka aad halkaas waqtigii aad joogto aad dhammaysatidna waad wareejinaysaa kadibna saasaad kaga tagaysaa waa gartay waxaad ku arkaysaa suuqyada qaar ha baabuur dhan oo qoloftiisa dahab la geliyey biyo dahab la moodiyey kulli waad maqli jirtaan malan heesaa qaar aad iyo iyo aad dheeman iyo lul iyo waxaasoo kale aad iyo aad marka waxaad ku arkaysaa dubay meelaha qaar baarkinga markaad baabuurka dhiganaysid baabuur kale oo sii taagan ama markaad aduu dhigateeda ka tagtid ama adigoo meelba iska maraya waddo meelaha qaar waxaad arkaysaa baabuur dhan oo dhalaalaya oo biyo dahaba la geliyey qoloftiisa guudka ama waxaaba laga yaabaa inaad aragtid baabuur qoloftiisan lagu sameeyey dheeman kiyoo dhalaalaya tin ilaa iyo cidhib Hadda- waxaan ka ahayn taayarada hadda cumar oo shaqada.
iikaadi ehe kalaradabu way leeyihiin Mhm.
kalaro waxaa jira oo daymantaas la moodo kuwa dahab la moodo oo dahabi aan idhaahno ma kuwaasaa mise waaba dahabkii dhabta ahaa iyo daymankii dhabta ahaa waa kii rasmiga ahaa oo aan su-aali ka taagnayn ilaa waaba halkii laga soo gaaro malaha carradu haddii aad haysid baashi ma garatay Ha.
dee maxaa dhib- wax shabeel iyo libaax baa dad xaafadaha keentay Ha.
dahab iyo dheeman muxuu yahay oo oo- oo dhulkaagii laga qodaay waa sida aad sheegtay ilaa shidaalkii baa dhulka ka batay ganacsatadii waad arkaysaa ma lacagtii baa ka tira badatay marka marka wax lagu qabta lacagta la waayo maad aragtay heerkaasi gaadhaada in gaadhiga aad watid baa dahab ka dhigtay iwad teeda kale waxaad arkaysaa qaar ka mid ah booliista magaalada dubay iyaga oo wata baabuurta ugu qaalisan caalamka khaasatanna baabuurka tartanka ciyaaraha ugu xawaaraha dheer ee lagu tartamay ee loo yaqaano ferrari haye booliiskii magaalada ayaa adeegsanaya ilaa waxay isleeyihiin yaanu tuug kaa baxsani soo qabo
marka waxaan tabi ninkii ugu orod- ugu orodka badnaa caalamka ama xawaaraha dheer ee boqolka mitirta usain bolt isagoo orod badan ma garatay Waa garatay.
baabuurtan waxay doontaan kuwii ugu xawaaraha dheeraa khaasatan ugu qaalisanaa caalamka marka tuug isku dayi kara inuu ka baxsado booliiska ma jiro ma ha ka yaabin Aad teeda baa kale anu loogu waxaan kala- kasii yaabay waxa weeye baabuurtan iyo libaaxan iyo dahabkan iyo ma ahayn anu waxaan yaqaanay maashiin maad aragtay intaad kaar yar gelisid marka bangiyada maad aragtay derbiyadaas kaga dhajisan oo aad waxoogaa lacaga maad aragtay aad qalalm kasoo shubanaysid aad ka soo daadanayso kuwaasoo dee tuulooyinka aanu ka nimidnayba Ha.
meelaha daadsanaa Waa gartay.
aniga oo taas ogaa ayaa waxaan arkay mashiinka a t m-ka oo aad gelinaysid kaar dahabna aad kala soo baxaysid haddii aan si kale hadalka u dhigo dahabkii aad suuqa u doonan lahayd waxaad ka iibsanaysaa mashiin marka mashiinkii baad kaarkii baad gelinaysaa halkii lacagta uu kasoo tufi jiray dahab buu soo tufayaa haahey waaw teeda kale waxa weeye mashiinkan qudhiisa ha dahab buu ka samaysan yahay waa gartay arrintaasaa kasii yaabay Dee waa arrin cajiiba Mhm.
intaasoo dhan marka waxaa loogu tagaa dubay dubay baa loogu tagaa waa gartay gaar ahaan dee dubay oo dhan maaha meelaha dee waa maalqabeennada meelaha isku qaar urursadeen.
waxa weeye dadka maad aragtay maal kale khaasatanna dadka ugu lacagta badan wadankaasi ama bariga dhexe khaasatanna dubay Waa oo aad gartay.
ku ogtid dee caalamkaba dhinaca ganacsiga inay u tahay maaragtay xuduntii waqtigan xaadirka marka waa waxyaabaha u gaarka intaasoo u dhan.
gaarka saddex iyo soddon bay ka tirsan yihiin anu toban shay baan kusoo qabta saatee Ah.
waxaan awoodna maarata waqtigu nagu simo ubaanu halkani dhegeystayaashana haye, gaadhsiinayna maxaa xiga?
teeda kale waxaan ka yaabay bariga dhexa ayay ka tirsantay dubay waad ogtay bariga dhexana waa dhul kulayla oo saxaaro ah waxaad arkaysaa goobo loogu talagalay ciyaaraha khaasatanna barafka iskii waxa afka qalaad loogu yeero cayaaraha barafka dushiisa lagu cayaaray saas loogu taraaraxayo Waa lagu si- carcararayo kaas ayaad ku arkaysaa marka waxaad ismoodaysaa inaad bariga dhexe iyo meelihii kulaylaha saxaara aad joogtid ma moodaysid sida qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka khaasatanna kuwa ku caanbaxay dhinaca barafka iyo qabowga inaad joogtid baad ismoodaysa waad iloobaysaaba dubay Waad- iyo meel aad joogtid waata waxaad ii sheegtaa dhulku waaba saxaro shidaalkaasaa laga qodaa waa waa buur iyo bahole waxaad ii sheegtaa barafkan lagu armuuna dub- dhalaalayn baad leedahay miyaa barafkaas
ma barafkii caddaaya mise wax baraf loo ekeysiiye waa barafkii rasmiga ah sancaca casraa baa la isticmaalay waxaa lagaga qaadayaa reer galbeedka qudhiisa lagaga qaadayaa marka hore maad aragtay konteenaro waaweyn marka halkaa la geeyana tallaagado waaweyn oo qaboojiye ah ayaa markaas iyaga la gelinayaa kadib marka heerkii loogu talagalay qabowga uu gaadha isagoo barafkaasi dhex taagan maad aragtay kulaylihii caalamka ugu kulolaa warkii hore ayaa warsoo la dhaa- habaynayaa waxaa la sameynayaa hoolal waaweyn oo loogu talagalay oo marka iyaga qudhooda aad moodid qaboojiye sidii loogu talagalay ciyaarahana waa loo dhigayaa teeda kale waxaba tegey oo Ii kaadi, halkaas waxaad ii kaadisaa Mhm.
wax yar ii kaadi Mhm.
waxaad tiri barafkii faraha badnaa ee wadankani dee walaha cumar inaad kusoo gaarin baa laga yaabaa barafka markuu halkan uu ka do-o Mhm.
weliba gobolada qaar annaga waaba roonnahay welimaan araga bilka- bil kadib buu cumar ku Bilka hayaada dibadda laygu ka yidhi.
doonta iyo iyo daqiiqad walba hadda ka bilaabatuu soo daadan karaa Mhm.
ka tarbiilaa lagu xaaqaa markaasa iska rogayaashii lagu qaadaa sida markaasa waxaa moodaa meel ay dhismo ka socoto caradii iyo wixii loo daldalay ma Mhm.
kuwaasa inta la daldalaa dubay la geeyey waa sida aad sheegtay marka oo barafka sidee dhalaalka looga sii ilaaliyey barafka waxaa looga ilaalinaya kullii qaboojiyoon baa la gelinaya Ama Tal- lagu tal- qaadaya.
tal- tallaagada waxaad gelisay ee diyaaradda aad saartid barafna waa la raray waan gartay Waa gartay.
marka barafkaas waxaa la geenaya mahoolal waaweyn oo loogu talagalay baa jira marka qaybihii kala duwanaa ciyaaraha iskiiga afka qalaad loogu yaro saaad sheegaysa taraarax maarata barafka la dul carararayo ayaa markaasi loogu talagalay halkaasna marka aad tegtid waxaad moodaysaa in aad joogtid maarata reer galbeedka ninka isagu dhinaca ciyaaraha tenniska caanka ku ah ee reer spain rafael ninka magaciisa le rafael nadal ayaa isaguna ka mid ahaa ninkii yidhi waxa aan ka yaabay buu yidhi mataqaanaa dhulkaba inaa laga guuray ayaan moodaya oo cirka loo baxay sababtoo ah waxaad arkaysaa kule dubi markaad joogtid iyada oo tenniski aanu dhulka ku ciyaari jirnay dabaqyada dhaadheer dushooda lagu soo ciyaaraya lagu ciyaaraya khaasatanna waa sarta ugu dheer caalamka ee ku taalla imiga bartamaha magaaladaas ee dubay taas oo isagu qudhiisu ku dul ciyaaray guud ahaan markaad soo duubtid waxay noqonaysaa dubay waxa aad moodaysaa janno yar oo ay gacanta ku samaysteen dadka dhulkaas iskale haddaanay dembi ahayn
nin ilaahay gaarsiiyuun baa yeeli kara saxarana ka dhigi kara baraf leh Mhm, hadday kuu gaadho halkaasaa la gaadhaa wey sheekadu aad baad u mahadsantaha cumar aad baad u mahadsantaha thank you fanaanada caanka ah ee maryana mursal ciise oo aad marar dhowra idaacadda v o a ka maqasheen iyadoo ka qaybgalaysa munaasabado kala duwan heesaheeda iyo riwaayadaha ay ka qayb gashana laga yaabo in qaar badan oo adinka idinka mida ay weli xusuustaan ayaan caawa noogu marti ah barnaamijkeenna caweyska washington waraysigaan la yeeshay fanaanada maryan mursal waxa uu u badan yahay mid ay si kooban ugaga sheekaynayso heesaha ay qaado oo ay dadku jecel yihiin iyo weliba kuwa iyadu jeceshahay maadaama wakhtiga aan isku hellay uusan saamixin inay wax badan ka sheekayso fankeeda iyo raadka uu nolosheeda ku leeyahay waxa ay marka hore fanaanada maryan mursal ka jawaabaysaa heesaheeda kuwa ay isleedahay dadku way jecel yihiin wallaahi horta hore to- ee, kuwa ay naaguhu jecel yihiin baa jira aada iyo aad ee, markii ragga ay wax ka sheegayaan oo kale ninkow lagu nac way jecel yihiin naagahoo dhan kun jeer anigaa ku jecel waa la jecel yahay iga daaro korogashada waa la jecel yahay hayluminna waa la jecel yahay isla yidhaaho haddee aniguna qaar baan jecelaha dadkuna qaar bay jecel yihiin ku fillow ku fillow waa jirtaa waa kaa Hay, ku filow ku filow een, ah, kuwa anigu aan sida aadka u jeclahay kun jeer waa ka mida waa jirto war ninkow lagu naac taas waxaa laga yaaba dumar badan Naago jeceliye oo dhan laakiin baa aniga jeceltaas.
weli raggii baa igu dirdheen wallaahi weli ma soo gaarin taas kuwana sida weyn u jeclaha aniga waxaa ka mid a een, kun jeer anigaa ku jecel waa hees aad dadka u taabata maasha allah
Yeah.
laakiin marka aad dib u laabato heesta rogrogasho kale dayaduna makun jeer iyo kuwaasay ku jiil tahay talo maya maya afartan sano jirdha iyo shan iyo afartan sano waa garta laakiin marxaladda ay ka hadlayso Baa- wa- adigu eh, waxa weeye iga daa rogrogashada wiilyaho macnaha haye Eh, hay wareerinin waaye waa gartay waa kaas heestaas yaa loo qaaday maryane wallaahi wax loo qaaday ma aqaan laakiin anoo tiinajaan qaadi jiray laakiin wixii sameeyey xataa ma aqaan hadda ma xusuusto waa munaasabadihii xilligaa jiray unbaa waa laga xilligaas sameeyey wixii jiray weeye ha inayow ruculi waa hees aad isugu dhacaysa markaan waan xusuustaa absolutely waan absolutely ilaa hadda teenage jecel yihiin waa hees dee walba la fila oo marxaladii la joogaba de- la waa socoynaysa sheekooyinka teenage-ka iyo waxkaas
waa gartay leebkii jacaylka iyaduna wallaahi iyadana waa waktiga teenage-ka weeye iyadana maxay ka hadlaysay dee waxay ka hadlaysa jeceyl un keliya dee sidii laylo iyo qays luxudkaan la gelayaa iyo libaaxaanu Aad kulanaan iyo aad, aad iyo ladanuu aad, ku moodoon lilaahi u salaamay absolutely absolutely lilbaxaanu kulanaan lilahi u salaamo ladanuu ku Walba- moodoon lilaahi u iyo salaamay ladanuu ku mooday macna maxaa loola jeedaa xitaa libaaxi ka soo horbaxaan a- aan xataa ka hadda cabsan inta waayo ku mooday baan habsiiyey markaasuu libaax igu noqday allah aad iyo aad aad iyo aad anoon isgaranaynin dee waa waa meesh laaban waaye libiqsan waaye meesha baan ku qalalay marka laaban waaye ilibiqas aad iyo aad waa mid laygu laray oo luqunta isku duubo oo walba saas ma xasuusto waa mid laygu laray aad iyo aad luqunta isku du- isku duubo walba saas aad- walba mee qayb u dam qaybta u dambaysa heestaas aad baan horta heesahaaga u dhegaystaa mare mursale marka ugu horeysa haddaan- maasha allah bari maasha Een, allah meesha ugu dambaysa beedka ugu dambe meeshay ku dhammaanaysa heestaasi waxaad ku leedahay sidii layla iyo qays loxodka laga gelaya aad iyo aad aad iyo aad waa garta markaa kani waa dawo male miyuu ahaa macnuhu maya de lixadkaaba waaba la dhimanaa waay jaceylkaaseetood waaw marka daawo male daawo male weeye haa hooyo waaw heestaas yaa loo sameeyey maryane wax loo sameeyey ma aqaan laakiin xuseen oo faarax baa iska lahaa waa ereyadii xuseen aan faarax duban haa hooy macalin marka waa iyaduna waa malaha waa heesaha da-da ah bay ka mid tahay heesahagii Da'da ugu waa horreeyey dhowr iyo afartan sano jirta codkaaga aad u dhuuban baa ka muuqda aad iyo aad iyo waa muu- dhowr iyo iyo afartan sano muuqaal laakiin duuban weliba haddaan soo cusboonaysiiyey mar dambe dib baad usoo duubtay haa waa cusboonays dib baa u cusboonay
heestaasi leebkii jacaylka ayaan ku soo xirayaa qaybtan u horraysa ee waraysiga aan la yeeshay fannaanadda maryana mursal ciise waa inoo qayb kale iyo toddobaadka dambe haddii aan la idmo inta ka horraysa dhammaanteen nabadgelyo
waa tahay heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijkai caweyska oo inala socodsiinaysay cashe ibraahim cuud Cashe- cashe ibraahim aadan caashe cuud iyadoo fanaanada maryar mursal ciise bootaan ay ahayd martida markaasi barnaamijka islamarkaana qeybo kale oo ka mid ah heesaha ay qaado fanaanada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijyada caweyska ee soo socda aan qodob iyo laba inoo dulmaro qodobadii ugu sarreeyey ama ugu waaweynaa caalamka dowladda belgium ayaa ka digtay weeraro argagixisa ah oo la mid ah kuwii ka dhacay magaalada bariis ee dalka faransiiska ay ku dhinteen boqol iyo soddon qof oo ay macquul tahay inay ka dhacaan magaalada brussels ee caasimada dalkaasi belgium ra-iisul wasaaraha dalka belgium charles michel ayaa maantuu sabtiga sheegay inay jirto qeeladhaan la xiriirta weeraro argagixisa ah oo dhici kara ama ka dhici kara dalkiisa waa tahay dhegeystayaal inta aynu kulmi doonno idaacadda subaxnimo aniga iyo cabdicasiis waxaan leenahay sidaasiyo nabadgelyo
marban jidhiidhicooda jidhi ku idugaasa inta jow idhaadan dibu jeeya laabta wixiyaan jibsoo maray jixiyaan ka dhaadhacay amba jaha wariiri marban jidhiidhicooda jidhi ku idugaasa intan jow idhaadan dibu jeeya laabta jidkan maranjeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maranjeedaaliyaayo anu jilcan yar jiibsada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.